ayuub cutubka saddexaad markaas dabadeed ayuub intuu afkiisa furay ayuu habaaray maalintii uu dhashay oo ayuub intuu hadal bilaabay ayuu yidhi dharaartii aan dhashay ha baaba'do iyo habeenkii la yidhi wiil baa calool galay maalintaasu gudcur ha ahaato oo ilaah yuusan iyada xagga sare kaga fiirsan oo nuurkuna yuusan iftiimin gudcur iyo hooska dhimashadu iyada mulki ha ka dhigteen daruuro ha ku degto oo wixii maalin madoobeeyaa oo dhammu ha cabsiiyeen oo habeenkaasna gudcur weynu ha qabsado oo ayaamaha sannadda yuusan ka dhex raynrayn oo yuusan soo dhex gelin bilaha tiradooda bal eeg habeenkaasu cidla ha noqdo oo cod faraxsan yaannu ka dhex yeedhin oo isaga ha habaareen kuwa maalinta habaara oo kicin kara bahalka la yidhaahdo lawayaataan fiidka xiddigihiisu gudcur ha noqdeen iftiin ha doondoono oo yuusan helin oo inaba yuusan arkin kaaha waa beriga maxaa yeelay isagu ma uu awdin irdihii maxalka hooyaday oo indhahaygana dhibkama uu qarin bal maxaan u dhiman waayey markaan uurka ka soo baxay oo maxaa naftu iga bixi weyday isla markaan caloosha ka soo baxay bal jilbuhu maxay ii aqbaleen amase naasuhu inaan nuugo waayo hadda xasilloonaan baan ku jiifi lahaa oo waan iska seexan lahaa oo waan nasan lahaa aniga iyo boqorradda iyo la taliyayaasha dunida oo nafsaddooda talooyin u dhistay iyo amiiradii dahabka lahaan jiray oo guryahooda lacagta ka buuxsaday bal dhicis qarsoon maxaan u ahaan waayey ama sida dhallaan aan innaba iftiinka arag halkaas kuwa sharka ahu cidna kuma sii dhibaan oo kuwa dhalaaluna halkaasay ku nastaan maxaabiistuna halkaasay dhammaantood ku wada istareexaan mana ay maqlaan kii dulmi jiray codkiisa yar iyo weynba halkaasaa la wada joogaa oo addoonkuna sayidkiisa waa ka xor bal iftiin maxaa loo siiyaa kan dhibaataysan maxaase loo nooleeyaa kan naftiisu la qaraaraatay oo dhimasho u xiisooda oo aayan u imaanayn oo daraaddeed dhulka u qodqoda intuu qasnado qarsoon qodi lahaa in ka sii badan kuwaasoo aad u rereeya oo farxa hadday qabriga heli karaan bal maxaa iftiin loo siiyaa nin jidkiisu qarsoon yahay oo ilaah deyr ku wareejiyey waayo intaanan wax cunin ayaan taahaa oo cabaadkayguna wuxuu u shubmaa sida biyo oo kale waayo hadba wixii aan ka cabsado ayaa igu soo dega oo wixii aan ka boqo ayaa ii yimaada ma aan istareexsani mana aan xasillooni mana aan nasto laakiinse hadba dhibaato baa ii timaadda